culimmada ismaamulka wajeer ayaanan u kala harin sidii lagu kala qabuujini lahaa dagaalbeeleedka ka aloolsamay galbeedka ismaamulka wajeer kaasoo dhowr qafood naftoodu ay ku hayeen dad kalena ay xilligan dhaawac ula jiifaan ciisaaka subax ka soo kici tameen magaalada wajeer iyagoo danahoodii howlahoodii culumtii islaamkii ay barayeen madaariistii iyo dugsiyadii gebi ahaanba ka soo wada tagay si beelaha wadadega galbeedka wajeer ay hurgufta yari dhex taallo ay u wada xalliyaan sidoo kalena nabaddu ay ugu soo dabbaaliyaan waxa ay u qabteen muxaadarooyin kala duwan oo ku aadan waxa shareecada islaamku ay ka qabto dhiig islaam oo la daadiyo iyagoona sidoo kale bulshada u bidhaamiyey in shareecada islaamku aysan marnaba banaynin in qof muslim naftiisa la banneeyo ama la gooyo haddaba culimmada ayaa waxa ay socdaali ku mareen qaybo ka mid ah tuulooyinka galbeedka ismaamulka wajeer waxa ayna wacdi iiwaano uga soo tageen bulshadii ay la kulmeen halka bulshaduna dhankooda ay qaateen nabadda ay culimmadu wadaan saan ku soo baxnay annagoo culummada wajeer ah in aan soo dhex marna dadka walaalaha ah ee xurgurta dhex martay ee dadka iska laayeen inaan macnaha ugu baaqna inay nabadgelyada ay xoojiyaan yaan u soo baxnay waxaana ka koobannahay ilaa iyo shan iyo toban culumo ah yaan ka koobannahay waxaan ka soo bilaabnay socodka annaga meesha la yidhah laheley dhinaca kukaale ay dhahaana ka bilownay dadkii aad bay noo soo dhoweeyeen arrintana way soo dhoweeyeen insha allahu tacaala wejigoodana wanaag badan ayaa ka muuqday waxaan ugu baaqnay inay nabadda adkeeyaan insha allahu tacaala waayna ku dadaalayeen insha allahu siday naga ballanqaadeen waxaa waay inay arrintaas aad u adkeeyaan waxaa kaloo soo marnay boojiyeray iyadana aan soo marnay ayadana aad iyo aad ay iyagana noo soo dhoweeyeen waana fiicnaayeen wax dhib ma ay sheegin khayr allaha siiyo waa sida laga rabay macnaha macnaha arrinta ay ahayd waana leesa degan yahay labada meeloodba meesha aan soo marnay xaggaas kukaale iyo iyo meesha la yidhaahaa boojiyerey labada qoos oo isku dhaceen labada waa isla degan yihiin wanaagayna ku wada nool yihin wax dhibaato ma jira alxamdulilah si fiicanoo wanaagsan ay noo soo dhoween arrintana way ku farxeen culammada inay arkaan aad bay u rabeen khayr allaha siiyo marka hadda waxaan joognaa meel la yidhaha banaaney oo meesha rabshada ka bilaabatay hadda ayaan rabnaa insha allahu tacaala inaan la hadalna iyakana dadka jooga meesha iyadee wax dhibeyna looma sheegin ayadana hadda insha allahu tacala way degan tahay khayr badanaan u rajaynaynaa in insha allahu tacaala arrintaas ay ku dhammaato dadaalaynaa ilaahay han ugu garabgala insha allahu tacala dadkana waxaan uga baaqaynaa dhammaan wixii jooga meeshaan waa dad muslimiin ah inay dhibaatada iska daayaan oo ay wada noolaadaan oo ay noolaashada la wada noolaana baa macnaha nabadgelyada ay keenaysa inay wada noolaadaan oo dhibka iska dhaafaan ayagana ayaan u sheegaynaa insha allahu tacaala marka khayr badan allah idin siiyo arrinta aan u soconnay taas waaya anigoo maaragtay ku hadlayaa magaca culummada waxaan dadweynaha ogeysinaynaa maanta oo axad ah magaalada wajeer ayaan ka soo baxnay annagoo ka kooban culummada wajeer qaybaheeda kala duwan yaa waxaan soo marnay oon ka soo bilaabnay nabadgelyada maaragtay dadka inaan ugu baaqna iyo ammaan intay ku wala noolaadaan magaalada la helay khaasatan dhinaca maaragta kukaale oo westa raacsan dadweynihii waan la kulannay alxamdulilaahi waxay naga ballanqaadeen inay nabadgelyada ay baahinayeen oo maaragta wax dhibaata oo dhici doona inayna jirin waan ka soo tagnay waxaan imaadnay magaalada maaragta boojiyeri iyadana odayaalkii haweenkii dhalinyaradii dadka mas-uuliin tahay meesha ka ahaa jiifaftay waan la kulannay culummada khayr allaha siiya intaas oo culummo yaa hadashay oo dadka maaragtay wacdisay nabadgelyo ugu baaqday ayagana waxay naga ballan qaadeen inay maaragtay ay qaadanayeen nabadgelyada iyo ammaanka oo dadka naga horreeyey maaragtay mas-uuliyiinta ahaay oo maaragtay imaaday iyo odayaalka inay hadalkooda ay qaadanayeen maaragtay hadda waxaan joognaa tuulida maarata lagu magacaabo banaaney insha allahu tacaala waxaa noo hersan saddex ama laba magaalo kola yaa insha allahu ayagana aan birito oo isniin ah yaan ayagana insha allahu tacaala yaan tagi doonaa oon dadka ku wacdin doona insha allahu tacaala inay walaaloobaan oo fidnada iyo dhibaatada maarata ay hor istaagaan taas yaan insha allahu tacaala yaan wadnaa dadkana alxamdulilaahi aad bay maarad u fiican yihiin waxayna diyaar u yihiin nabadgelyada inay qaataan marka anigoo hadalkeedii waxaan kusoo gunaanadayaa dhammaan dadka ka qayb qaatay nabadgelyadan oo dhibaatadan maarada wajiha westa ka dhacday dadka naga horreeyey juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyeen yaan aad u soo dhaweynayna dee culummada aan ahni iyo dadka maaragtay xoolahooda iyo dhaqaalahooda ku bixi dadkaa walaalaha maaragtay hurgufta ay dhex marti siday isku soo dhaweyni lahaayeen aad baan ugu mahad celinaya maaragtay wajazaakum allah khayr